waa hala heshiiye soomaali hala heshiisiiye qaabkee loo heshiisiiyaa waxyaabaha ay tahay in laga heshiiyo qodob qodob maxay noqon karaan nidaamka aan hadda u soconno oo federaalka ah maxaa ka khuseeya sababtoo a runtu waxay noqonee dibu heshiisiintani waxay sal u tahay dibu heshiisiin guud ayadoo ah in la meelgeeyo soomaaliya inay ku heshiiso nidaamka federaalka oo la rabo in wadanka laga hirgeliyo oo siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo wax walba aan isku maamulno inay qayb ka buuxiso dibu heshiisiintu